waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali
xarakow sideed u aragtaa brograamkan aad soo qabateen iyo maanta xafladani waxa ka soo baxay sideed u aragteen runtii wax lagu farxo brograamkani waa kii labaad leadership groupka ah maanta qalinjabin loo sameeyey xaflad halkan ee baarlamaanka mid ka hore ayaa jiray oo ka tiro badnaa kuwaan laakiin kuwaani waxay ahaayeen gruup siddeed iyo toban oo si fiican isla qabsaday oo aad yacni runtii loogu farxay siday u fahmeen iyo waxyaalaha ay sameeyeen runtii sababtaasaa keentay in dowladda iyo markaan la hadalnin waxoo dhan loo ogolaaday inaan xaflad baarlamaanka ugu samayno oo wasiirka uu martigeliyo taasaa u sabab ahayd
dhallinyaro aad dayar baa ka muuqatay oo aad iyo aadna himilo u qabtay sidaad u aragtaa in bulshada soomaaliyeeda u baahan hoggaankaas iyo dadka kale austraaliyadaba sidaa aragtaa nimankan dadkan dhallinta yar inay wax ka bedeli doonaan si gaara bulshadooda waa runta kuwaan hadda leadershipkan gruubkan waa way ka da'yar yihiin kuwii ka horeeyey kuwaana aad u da'yar runtii raggii hore xitaa rag hadda maanta oo shaqa himil u shaqeeya ku jira kuwaan waxay ahaayeen gruub runtii aad oo isla jaanqaaday oo yacni fahmay oo aad u wada shaqeeyey cajiib waxyaalaha aan ku arkaa waxaa ka mid ah sida yacni wax wada qabsanayeen sida iskugu xirnayeen iyo fikradahay la imaanaya runtii taasaa yacni hami weyn naga haysa mustaqbalka yacni inay soomaaliya halkan victoria ay wax weyn u qaban doonaan hadduu ilaahay kalaan noqdo sida muuqatay dhalintu aad bay u daayarayd marka hadalladooda iyo himiladooduna aad bay u weyn tahay mustaqbalka dambe maxaad filaysaa inay soomaaliya xataa inay say doonto ha u noqotee saamayn ay ku samayn doonaan hadday noqoto inay wax ka qabtaan hadday noqoto inay fikir ku kordhiyaan waa run hortee waa dhici kartaa in qaar ay waddanka gudihiisii tagaan laakiin waxaa ka muuqata hadda ham iyo idadiilo badan yacni inay yacni waxqabad ah runtii waa dhallinyaro oo wacyigooda intaan la joogay aan arkaayo runtii fikir fiican iyo iyo iyo communitiga aad u fahmay haddeer jecelna inay communitigooda wax kusoo celiyaan wax qabtaan way dhici kartaa qaar ka mid ah inay yacni dareemaan markay mediahay caalamka kale soomaaliya wax ka socda ay arkaan ay ku soo ay yacni go-aan ku gaaraan maybe inay dalkooda wax u qabtaan halkan iyagoo jooga qaarna ayba dalkiiba aadaan ay wax ka naqdaan
dhallinta iyagoo kale ah rajada ka qabta ama aan hadda ka horna brograamkan ku baraarugin ama nasiibka u yeelanin inay ka qayb galaan ama ay ogaadaanba dhambaalkaad u jeedinaysa maxay tahay dhalinta runtii waxaan dhambaalka u jeedeen waa inay yani ka faa'iidaystaan barnaamijyadan haddeer aan wadno oo ay dowladdii iyo sistamka victoria ka jiro o dhan unuu taageersan yahay inaan ummadda soomaaliya halkan degan victoria aan ku horumarino taas waxaan leeyahay ka faa'iidaysta barnaamijkan haddeer wuxuu ka socdaa keliya heidelberg dhinacaas banyul city consul laakiin hadda dowladda waxay oggolaatay in yacni filimintoni wereby la maalgeliyo dhaqaalihiina waa loo oggolaaday mar aan hadda ka fogeen insha allah hadduu ilahay kale bilaawa loo bilowdo waxaa laga yaabaa in barnaamijka uu halkaa ka bilowdo shaqaalo soomaaliya loo qoro waxa halkaan aan ka wadnoo kale hadda heidelberg ay halkaasna ka bilaaban doona hadduu ilahay karaan noqdo
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho websayte-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali